kolley anigu ma garanayo ilama sasaxsano wabilahi tawfiiq
jasak allah khayr sheekhna saa-ilkan wuxuu soo qoray afar su-aalood oo labana sheekh cabdiqaadir bay ku socotaa labana sheekh maxamed labada sheekh maxamedaan weydiinaynaa labada su-aalood midna waa laga jawaabay marka waan akrinayaa intuusan ka jawaabin inuu sheekhu ku darayaa inta badankeedu ka jawaabay wuxuu leeyahay fadiilatu sheekh maxamed yaa wax gaalaysiin kara yaase la gaalaysiin karaa mawaanicda iyo shuruudda gaalaysiinta wax ma noogu sheegi kartaa fadiilatu sheekh waxaa baryahan saaxada ku badan culimadii ummadii way khiyaameen lama aamini karo jihaadkii way diideen cadowgii bay la safteen maxaad ugu naseexayn lahayd marka qaybtaa dambe su-aasha sheekh uu ka jawaabay wuxuu ka dhihi karo qaybta hore maan weydiina insha allah jasak alla khayr fadal sheekh
bismi illahi raxmaan raxiim mas'alada ah yaa wax gaalaysiin kara yaa la gaalaysiinayaa dawaabidee iyo shuruudee baa wax lagu gaalaysiiyaa dee waa masalo in badanna laga hadlay su-aal koobanna runtii in laga bixiya ayna fududayn muxaadaraad madax bannaan iyo duruus madax bannaanna laga bixiyey kutub gooniyana laga alifay in badanna laga hadlay haddii aan si yar u khulaaseeyo ma wada gaari karo laakiin markaan khulaaseeyo mas'alada gaalaysiinta iyo ruuxoo diinta laga saaraayey waa axkaam shareecoo la qaato kuwa ugu khatarsan ama ugu halisan ayay ka mid tahay maxaa yeelay ruuxa inaad cirdigiisa xukunto ama dhiiggiisa xukunto ama xoolihiisa xukunto ama gurigiisa iyo reerkiisa xukunto waxaa ka khatarsan inaad diintiisa xukunto laguma fududaado marka waxaa xukumi kara waa dad ehel u ah qadiyad walbana dad ehel ay leedahay ehelkeeduna waxa weeyaan waa dad ijtihaadi kara waa dad hee ijtihaadi karo masaladu dhinacyay m ijtihaadku ka geli daliilkeedii in la helo waa waa masalo loo baahan yahay daliilka fahamkiisu waa masalo iyo istimbaadku waa masalo loo baahan yahay markii taasi ay dhacdo waxaa xigta xaaladda aada saarayso iyo meeshaad ku dabaqayso eed u daliishanayso inay tahay meelihii daliilku loogu talagalay iyo afraaddii u hoos gelaysay daliilka waana masalada taxqiiqulmanaadka ama tanziilu nas la yidhaahdo dhinacaana ijtihaadiyay ka tahay masalada marka waxaa geli kara dad ehel u ah inay ijtihaadaan ayaa xukumi karoo dadka gaalaysiin karaya dalabatul cilmiga iyo dadka mubtadi'iinta ah masalada noocaas oo kaleeta ehlu ma aha yaa la gaalaysiin karaa waxaa la gaalaysiin karaa ruux horay muslim u ahaa kadibna ku dhacay wax keeni kara in uu diinta ka baxo waxyaabaha diinta ka saara dadka hadday ku dhacaan ilan ruuxu islaamnimada iyo diintu iyo iimaanku ma aha sidii midab aan kaa go-aynin oo kale ma aha waa mabda' la galo laga baxo mar bura adoon ku talagashanayn xataa kaa buri karood ka bixi karto marka waa in shayga ruuxa uu galay ama afkiisa ka soo baxay ama adinkiisa lagu arkay ee gaalnimada keeni kara isagaana waa inuu daliil cad leeyahayo wixii uu yahay wax daliil leh oo daliilkiisu cad yahay oon shaki ku jirin waa inuu yahay arrintaa iyadaa markay sugnaato oo ruuxii wixii sidaa uu ku dhacay ayaa haddana waxaa laga maarmaan ah in la fiiriyo ruuxa duruuftiisa in la qiimeeyo oo la fiiriyo duruuftiisa waxaan ka wadaa ruuxu majaahilba macaalimba masalada aqoon miyuu uleeyahay mise jahli baa haya khata iyo gaf iyo ta'awul iyo ismootiis miyaa ku xambaaray aqoonteedii ma leeyahay muxuu ahaayey wax ma loo sheegay oo ruuxani masalada ma loo caddeeyey su-aalo noocaasaa ka dhalanaya oo miisaanka in la saaro u baahan waxaa mar kale la miisaamayaa ruuxan bii-ada uu dhex joogo iyo meesha uu ku dhex koray iyo meesha uu ku nool yahay mas'aladani say ka tahay ma mas'alo daahiroo muuqataa oo isagoo kale uusan jaahil ka noqon karin oo masaa-isha iska cadcad ee beledkaas iyo meesha uu ku koray iyo meesha uu joogo masalo iska cad miyaa oo daahira mise waa mas'alo qarsoomi karta oo meesha uu joogo iyo duruufteeda iyo cilmigu siduu ugu faafay iyo culimmadu say u joogta iyo sunnadu say uga yani u baahsan tahay iyo bidaca iyo saameyntay ku leeyihiin iyo marka la qiyaaso isagoo kaleeto mas'aladani ma ka qarsoomi kartaa mise mas'aladu waa mas'alo aan qarsoomi karin oo daahir oo mujtamaca isagaa banaanka iska taal iyaduna waa masalo fiiradeeda u baahan waay iyo miisaanka in la saaro masaa-isha macnaha dawaahir daahirka iyo khafiga iyo marka laga hadlayana takhtalif biikhtilaafi almujtamacaat mujtamacaadka iyo azminada iyo amkinada iyo ashkhaasta waa iskhilaafaysaa dadka qaarkood baa waxay u fahmeen mas'alada marka loo kala qaadayo qadiyada uu ruuxu ku dhacay ma masalo daahira mise waa masalo khafi ah ma baadiye dad ka yimid ama dad islaamnimadoodu cusub tahay keliya iskale bay u fahmeen laakiin waxaa ka hoos baxday marka la leeyahay baadiye ruux ka yimid waxaa laga wadaa ruux ku barbaaray meel aan cilmi oolin oo ka fog cilmigii iyo culimadii ka fog haddii magaaladii kii joogay sidaasoo kale uu noqdo oo magaaladii magaalo sunno iyo cilmo laga cilmi laga yaqaanoma waa caasimad laakiin ruuxani cilmina ma jira meeshii culimana ma jirto bidac baa meeshii haysta waxaana dadkii ku barbaareen magaalo weeye la dhihi maayo oo yani loo dil loogu xambaari maayo waa magaalo oo inay wax ka qarsoomaan ma ahayn masaladu sidaas mee manaadku waxa waaye ruuxu marba hadduu meel cilmigii iyo sunnadii iyo indiraaseen uu ku koro masaa'il daahira oo meelo kale daahirka iyo mujtamacaad kale ama xilligii salafkiiyo saxaabada iyo cilmigu jiray daahir ahayd baa khafi noqon kara oo qarsoomi kara masaa-ishaasi marka in miisaanka la saaray u baahan tahay markii shaksiga mucayanka la xukumayo dawaabid aad u fara badan oo noocaasay leedahay mas'aladu oo xukumka mucayanka cinda ahlisunna ay aada u cusleeyeen marka la fiiriyo xukumka caamka ficilka ama qowlka mujaradka ku dhacaya dawaabidaa iyo kuwo kaloo fara badanoo hadda aana ka gaari karin bay masaladu leedahay laba goorabase waxaan leeyahay yani ha loo daayo dadka ehelkeeda qadaayaadka noocan oo kale ah waa meel mahlako ah waa meel masallo ah waa meel ruuxu khatar uu ku geli waa meelay dhici karayso aakhiradiisa iyo adduunyadiisuba inay ku rogmato ku baaba-o muxuu ahay kelimo kasoo fushay oo dadka ehelka aanu ahayn markay isticmaalaani waa dhaqankii khawaarijta marka markii dadkii ehelka u ahaa xukumkan ay isticmaalayaanna waa xukum sharci ah oo ridda ku xukum iyo tagfiirin iyo gaalisiin ehelkiisu markay qaataan dariiqiisiina la mariyo shuruudiisii la fiiriyo waa sharci markaas markay dadaan ehel u ahayn qaataan oo dawaabidii iyo shuruuddii ka boodaan markaana waxay noqonaysaa khawaarij iyo dhaqankeedii iyo halis iyo aakhiro la-aan iyo inaad ka mid noqoto eyda iyo kilaabta naarta inaad noqoto sida nebigu khawaarijta ku tilmaamay oo dadka aad gaalaysiinayso adigu aad ka mudan tahay yani sidii xadiidkii xudayfa nebiga la weydiiyey sal alay slam rasuulka ilaahayo ma laka la gaalaysiinayo miyaa mudnaan badan mise kan gaalaysiinaya gaalnimada tuuraya nebigu wuxu uhi sal alay slam kan gaalnimada tuuraya baa ka mudan gaalaysiinta macnaheedu waxa wey markay dawaabideeda iyo shuruudeeda ka baxdo oo cid walba ay lugaha iskala gasho wey waxaan leeyahay masaa-isha ayaan lagu degdegin masaa'ilul axkaamna taxadarkeeda ha la yeesho melihi lama qaadan karo oo lama qaadan karo waa fikirka murji'ada waa la qaadan waana la qaadan karaa laakiin shuruudeeda iyo dawaabideeda iyo ehelkeeda iyo meeshii shareecadu dhigtay salafkii iyo saxaabadii iyo culimaduna u isticmaaleen meesheeda ha lagu eke ekeeyo dadkeedana ha loo daayo laakiin yayna noqonin seef nin walba gacanta ugu jirto ninkii khilaafo ama dabamaraba uu madaxa kala dhaco oo muxuu ahay uu ku garaaco oo markaa ahwaa iyo hawa nafsi iyo beshaa markaa ay gasho masaladu marka ay ka baxdo qaabkii shareecadu ugu tala gashay wabilahi tawfiiq
jazaaka allah khayran sheekh maxamed gabadhan waxay soo qortay waa waa su-aal ku qoran english laakiin waa turjumaadeeda waxay noqon kartaa sheekh maxamed waad ku mahadsan tahay darsiyada qiimaha badan oo na siinaysid ilaahayna ha kaa abaalmariyo su-aasheedu waxaa weeye su-aal ku saabsan cilmiga marka maadaama oo maanta aynan jirin dumar badan oo aqoon-yahamiin ah waaqica aan ku noolnahay seebay maanta dumarku ku noqon karaan dumar culimo ah oo cilmi leh dumar waxyaqaana scholars bay ku magacoobday iyo aqoon noocee abaa dumarka kula talin lahaydeen inay bartaan sayna u baran karaan
bismi illahi raxmaan raxiim gabadhaas su-aasheedu runtii waa su-aal aada muhim u ah waana su-aal runtii ku wajahan majaal aan isleeyahay ama maydaan aan isleeyahay waa dayacan yahay waana maja maydaanka ah dumarkii in laga helo culimo diinta taqaana oo loogu noqdo oo diintii laga barto qodobkaasi waa qodob asaasi ah wayna jiri jirtay waktigii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sida raggu ay cilmiga u xambaaraan bay dumarkuna u xambaari jireen majaalista nebigay ka qaadan jireen markay qaadaanna way gudbin jireenoo waa laga qaadan jire oo way sii gudbin jireen oo waa laga baran jiray saxaabadii nebigana waxaa ka mid ah dadka ugu cilmi badnaa saxaabada rag iyo dumarba markii laysku daro lixda ugu xadiis badnayd waxaa ku jirta caaisha ku jirta fiqigeedii iyo fahamkeedii iyo aqoonteedii iyo istidraakaadkeedii iyo weliba ruduudeedii saxaabada qaarkeed ay ku samaysayna waa masale aan muxuu ahaayey muxuu ahaayey banaanka iska taalo yani waxa weeye kutubta ku wada qoran dawrkaasay marka dumarku lahaayeen taabiciinta marka la yimaado waxaa ku jiray culimo fara badan baa ku jiray oo cilmiga laga qaadan jiray qaybihiisa kala gedisan dumarka keliya me xataa raggu ay ka qaadan jireen aadaab iyo yani waxa weeyaan nidaam shareecadu ugu talagasho dumarku ay raggu markay cilmiga ka qaadanayeen ajnabiga ay uga qaataan ayay uga qaadan jireen booskaasi marka wixii dambe oo dhan dumarkii waa ka fogaadeen cilmigu waxoogaa sabir iyo adkaysi iyo juhdi badan iyo wuu u baahan yahay xoogaa dumarku marka waxaad moodaa waa ka gaabiyeen waayahan dambe waxaan leeyahay dumarku way baran karaan cilmiga shareecada inay bartaanna waa laga maarmaan khaasatan waxaa jira waxyaabo raggu aynan sidii la rabay uga hadli karin oo loo baahan yahay haweeney faqiihad ah oo dumarka loo diro oo qadaayaadkooda iyadu ay si fiican u fahmayso ka dhaadhiciso shareecada ugu salaysa waxyaala waxaa jira raggu ayna afka soo marin karin a nebiga sal lla alay slam haweeney baa u timid markaasay tiri rasuulka ilaahayow see baan yani dhiigga caadada uga qabaystaa nebigu sal lla alay wasalam wuu u sharxay wuxuu yidhi karin qaado mara yar yacni waxyaabo uduudgoon mari kadibna ku dhahaaro qaado markaasaa waxay tihi saan ugu dhahaaro qaataa ha mara yaroo wax udgoon la mariyey saan ugu dhahaaro qaataa bay tihi nebigu wuxuu ihi ku dhahaaro qaado waxay tihi saan ugu dhahaaro qaataa ma fahmayso way fahmi weydi ma jidkaa la marmarin ma meel kalaa la marin gabadhii waa fahmi weydi nebiguna sal lla alay wasalam wuu xishood badnaayo carabka wuxuu soo marin la'yahay meesha la marinahayo udgoonkan ayuu afka ku ballaadhin la'yahay caaishaa gabadhii qabatay oo gooni u saartayoo markaasaa waxay ku tiri naa nebigu wuxuu ula jeedaa meeshii uu ka soo baxay caadadiiyo dhiiggu ka yimid meeshaa mariyo ku udgi a caaisha waxay afka marin karto buu nebigu sal alay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayuu xishood ahaan afka marin waayay waxaa jirta abwaab dhan oo dumarku ragga ka yaqaanaan wixii dumar ku saabsan rag haweenta faqiihadda ah ee aqoonta diinta leh ayadaa ka taqaana ninka iyadaa uga aqoon roon laanna waa baabkeedii waa waxaan leeyahay dumarka muslimaadka ah diinta barta sida ay u baran karaanna waa sida raggu u bartaan yacni waxa weye ilaahay tabaaraka wa tacala waayahan dambe wuxuu sahlay wasaa'il fara badan oo tiknolojiyadu sahashay oo dumar iyo ragba wax ku baran karaan dumarku waxay wax ka baran karaan culimada yacni waxa weye way hor imaan karaan duruustay ka dhegaysan karaan yacni waxa weeye tiknolojiyada iyo cajaladaha iyo waxyaabahaasay wax ka qaadan karaan majaalkaa bannaan waa u baahan nahay inay soo baxaan dumar mutacalimaad ah oo shareecada ku takhasusay oo aqoon leh oo faqiihaad ah oo culimta qaybaheedii kala gedisnaa takhasus ku leh oo ugu yaraan ugu d ugu yaraan dumarka baahidooda khaaska wax badan ka qabta oo waxyaalo badan oo raggu ayna geli karin daaweeya aad baa loogu baahan yahay arrintaasina wax hadda hor taagan oo dumarka u diidani ma ay jirto markii laga reebo yacni runtii caajis iyo gaabin iyo sidoo kaleeto oon dhihi karayo manaahijta loogu talagalay iyo qaababka ay culimmada iyo ducaaddu ugu talagaleen dumarka in wax lagu baro oo iyadana si wax ka yihiin dugsiyadeenna iyo masaajideenna iyo yacni uma diyaarsana dumar culimaa in la soo saaro laakiin in badan waxay u diyaarsan tahay haweenay waxoogaa qur-aanka la baray qaabkay u cibaadaysan lahaydna la baray intaasi inaan soo saarno gurigeedana waxoogaa isxijaabto oo gurigeeda iyo muxuu ahaaye axkaamtiisii iyo aadaabtiisiiya garanaysa laakiin inaan ka gudbino dumarka qaar ka mida oo loo diyaariyo inay fuqahan noqdaan oo ay ku xeel dheeraadaan diintoy ku xididaystaani annaga lafteenna ka culimo ahaan iyo masaajideenna iyo dugsiyadeennu waxoogaa waxbaa si inaga ah waana midda keentay midhihii la rabay labaatan sano soddon sano la tabcayay in maanta lagala yahay haweenay farta lagu fiiqoo la yidhahda sheekh hebla ha sheekha heble la yidhaahda ama faqiiha heble lagalaya marka manaahijtana waxbaa si ka ah dumarka xaggoodana waxbaa si ka ah waxaan dhihi lahaa allah idin barakeeyo qodobkaa isaga ah dumarku ha iska xil saareen haddii la waayo xataa koox la waayo ugu yaraan in wax la helo wax la helo yani farta lagu fiiqo waana mansilo aada u sarraysa oo in la haabto oo la raadiyo u baahan ana rajaynayo insha allahu tacaala ehelkeedii iyo dadkeedii in ilaahay tabaaraka watacaala usoo saari doono jazakum allahu khayr wabaaraka fiikum
sheekh maxamed waxaanuma salaadii baa idin hayso su-aasha ugu dambaysa waa laba su-aalood oo aan isdhex gelinayno marka su-aasha hore waxaa weeye english bay ku qoran tahay macnaheeduna waxaa weeye maxaad kula talin lahaydeen dadka isku dhex qasaya cultureka ama dhaqanka dhaqankoodii iyo islaamka dadka isku dhex qasaya waa dhaqan jaahili ah sida ka muuqata su-aal kalena waxay leedahay oo taa daba socota walaa sanka ma duran karaa maadaama dumarkii saxaabadu ay duran jireen bay leedahay su-aasha kale
bismi illahi raxmaan raxiim masalada hore oo ku saabsan caadaadka jaahiliga ah iyo shareecada dadka isku qasaya waxaa ugu naseexayn lahaa diinka rabbi tabaaraka wa tacaala wax kale in la dhex gelayo ma aqbali karo dhaqamo jaahiliya in lagu soo dhex daro oo lagu qasana ma aqbali karo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu rabaa diin khaalisa alaa lilaahi diin lkhaalis diin saafi ah iyo cibaado saafi ah iyo istislaam iyo isu dhiibid saafiya oon waxba lagu barxin buu alla rabaa tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed baa markii nebigu yimi sal alla alay wasalam diintan islaamkana uu keenay dhaqamadii jaahiliga ahaa ee diinta khilaafsanaa oo dhan wuu dumiyey waxba lama soo reebin dhaqamadii jaahiliga ahaa waa la dumiyey hala lama dhihin ha la isku wato tanna iska wata tanna ku darsada lama dhihin laakiin waxaa la yidhi wixii hore ka guura dhaqamadan jaahiligaa waxaa la yidhi ha laga guuro islaamku marka wuu dumiyaa dhaqamada jaahiliga ah mujtamacaadka dhaqamadaasi ka soo jeedaan ama islaamnimo ha sheeganayaan ama gaalaba ha ahaadeen caadaadka iyo dhaqamada mujtamacaadkuna labay u qaybsamaan in la kala qaadana waa laga maarmaan dhaqamo si toosa diinta shuruucdeeda uga hor imaanaya kuwaasi waa in la baabi'iyo la tirtiro shareecadii iyaguna ma wada socon karaan dhaqamo aan shareecada ka hor imaanaynin masaalix iyo danana ay dadka ugu jirto manfaca ku jirto caadaad aan manfaca ku jirto shareecadana aan ka hor imaanaynin oo markaa cibaado ahayna iska caadaad ah shareecadana ayna isku dhacaynin oo shareecada aan hardiyaynin oon ka hor imaanaynin kuwa noocaas oo kaleeta ah alaslu fi lashyaa alibaaxa wey dhib male marka iyaga kuwaasina kuwa kaleetana waxa weeye caadaad shareecadiiba waafaqsan ama gaalaha ka soo jeedeen oo mujtamaca samaynaya gaala ha ahaado ama islaam ha ahaado wixii caado ah ee shareecada waafaqsanna dee shareecadiibu waafaqsan yahay dhib male oo nin hebel baa haystay looga tegi maayo dhaqamo fara badan oo waxaa jira mujtamacii gaalada ahaa ee nebigu u yimi salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi ee ee carbeed dhaqamo fara badan oo haysteen baa jira waxyaala ay haysteen oo wanaagsanaa baa jira akhlaaq wanaagsan baa jira intii wanaagsaneed ay haysteen waa la daayey wixii ka maqnaana waa la dhamaystiray innamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq marka masalada dhaqamadu waa sida waayahan dambena waan ogsoonahay oo waddamada reer galbeedka khaasatan waxaa ka socda wax la yidhaahdo islaamkii iyo ha la iswaafajiyo dhaqamadii reer galbeedka sidaas daraaddeed ha soo baxo wax la yidhaahdo islaam oo maraykan ah oo islaam ingiriis ah islaam talyaani ah islaam reer galbeed ah islaam reer bari ah ee islaam carbeed yacni waxa weeyaan islaamkii meeshii uu joogay dhaqamadii ku ji ka jiray ee ha la dhex geliyo ha la waafajiyo islaamkii iyo diintii islaamka iyo shuruucdeedii inta lasoo qabto ha la luqunji baadho iyada inta la luqunji baadho ee wixii meesha ka jiray ha la waafajiyo fikirkaasi fikir saxsan maaha miisaanku dhaqamada maaha laakin miisaanku waa shareecada dhaqamadaa la soo qaadayaa shareecada miisaankeedaa la saarayaa wixii shareecadu ogolaatana waa sax wixii shareecadu diidana waa waa khalad waa laga hortegaya waa la diidaya taasi waa masalada dhaqamada iyo shareecadu waxay ka qabto iyo caadaadka iyo siday kale yihiin su-aasha labaad oo ku saabsan sanka ma duran karaa iyagoo saxaabadu ay duran jireen ahbit ilcarsha uma nqushu baa jira intaadan horta muxuu ahaaye carshiga intaadan ama kursiga ama sariirta intaadan rinjiyeynin war horta sariirta sug sariirtii hodda samee markaa kadibna rinjiyeyo qurqurxiyo naashnaash waxaan dhihi lahaa horta bal sug saxaabadu inay sanka duran jireen saxaabadu inay sanka duran jireen mas'alo jirta maaha inta aniga qiraa'adayda iyo akhrintayda iyo iddilaacaygu la egyahay baan ka hadlayaa culimmada ka hadashay naqligoodana waan waan waan ka hadlayaa saxaabaa sanka duran jirtay ma arkin saxaabaa sanka duran jirtay ma aanan arkin sidaas daraaddeed waxa laga hadlayo waxa laga hadlayo ee jiri jiray waktigii nebiga sal alla alay wasalam waa dhegta dhegta durashadeeda waa dhegta ma la duri karaa mise lama duri karo ayaa xataa masale khilaafiye ah oo culimmada qaar baa qaba lama duri karo dahabkii saxaabiyaadku ay dhegta ku xidhan jireenna duleelin maahayne dhegtu ku dhegi jiray dhegtoon duleelin qaar baaba ka doodayaba inkastooy raajixtay xoog badan tahay in dhegta la duran karo maadaama ziinada laga laalaadinayo ay bannaan tahay meeshii laga laalaadinayena tabac bay u tahay taasi muxuu ahaayey awaman yunasha'u fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin isqurxintaasi wax mushkilaa ma leh marka dhegta teedu meel ha ahaatee amaa sanka duridiisa culimmada ka hadlaysaay sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah fatwadiisa oon arkay waa diidan yahi sababtuna waxay leeyihin waxay keenaysaa nooc tashawuh ah suuradii bini aadamka oo wejiga wejigu waa meesha bini aadamka sawirkiisa iyo suuradiisa soo saarta wa waana meesha loo baahan yahay in la ilaaliyo sidaas daraaddeed xataa cidda lagu talagalay in la edbiyo shareecadu fasaxday wejiga yaan laga garaacin baa layidhi wejigu waa meel karaamo badan wejigii marka in la tashwiihiyo oo suuradiisii la bedelo taa iyadaa shareecadu ma ogola calaa hada alasaas bay culimmada diidani u diidan yihiin waxaana ila habboon in la iska daayo gabdhaha muslimaadkaa ku filan hadday dhegtooda qurxistaan ku filan amaa sanka duridiisa inay iska daayaan wax quruxoo badanoo ku maqan ma jirte inay iska daayaan baa ila fiican aragti ahaanna culimmadu sidaas aan sheegnay bay ka qabaan qaar ruqsaynayana waa jiraan wabillahi tawfiiq
jasaaka allahu khayr sheekh maxamed maxaa su-aalaha insha alla intaasay ku dhamaadeen wax su-aalihii lasoo gudbiyey aan ka tegay ma jirin ilaa laba su-aalood aan idiin sheegay oo fiqi ahaa oo beel kula qoraa su-aalo badan oo hal qof soo wada qoray aan soo gaabiyey iyo wax lamid ah iyo kuwa aan fartooda ayna caddayn marka sheekha waxaan leenahay jasaku allahu khayran ilahi waxaan ka warraa miisaanka xasanaadkaaga inuu saaro su-aalahaas cilmiga ah kaa faa'iidaysanay waxaan rajeynayaa dadka meeshaan fadhiyo oo dhan way ka faa'iidaysteen wayna ku faraxsan inay kaa faa'iidaystaan ilaahay ha ku xifdiyo ilaahayna ha ku karaameeyo miisaanka xasanaadkaagana allah ha yeelo cimrigaagana inta ka hadlay allah kuu barakeeyo adiga amsaashaadoo kalena ilaahay ha badiyo waxaan leenahay intaas kadib sheekh insha allah waan soo xiranaynaa salaadii hadday daqiiqada idinka hareen idinkaa og kelimad yar oo khitaam ah maadaama muxadarinka caawa ugu dambayso oo naseexo ah oo muxaadarada dhalinyarada maadaama ay muxaadarada ku wajahnayd dhalinyarada talabatu cilmiga wixii naseexahood u naseexaynaysid iyo duca noogu soo khatim insha allah inta salaada idinka hartay jasaaka allahu khayra
bismi illahi raxmaan raxiim kolley waxaan isleeyahay in waktiguna iska dheeraaday ruuxu markuu hadlayo isagu waa ruux muxuu ahaayey doon saaran oo wax ilaajinayo oo wax daaweynayo oo inta badan hadduu daalan yahay xataa isagu daalka ma dareemo laakiin wakti badan baad fadhideen sida ii muuqata wixii kollay su-aalahaas ku yimidna ilaahay tabaaraka watacaala waxaan weydiisanaynaa wixii kollay garashadeeda unbay ahayd wixii aan xusuusto su-aaluhuna markay irtijaali iska yihiin oo adoon horey ula sii soconin lagugu soo tuuro muxuu ahaaye marar fara badan ama fahamka aada fahamtay baa khaldanaan kara ama waxaaba ku seegi kara masaladan iyo meeshay ku salaysnayd ayaad gefi kartaa waana u badan tahay annagoo kale oo muxuu ahaayey la dhihi karo hadduu jiraba muxuu ahaayey wasfi saadiqa waxa dalabatulcilmi uun haddii aanu ku rumowno ayaa runtii waxa weeyaan ayaa rakarooni ah laakiin sharcan baa laysaga qasban yahay wixii la garanayo marka aad isleedahay amaad garanaysaa inaad sheegto oo dadka u sheegto ilaahay waxaan weydiisanayaa tabaaraka watacaala wixii sawaabka garab maray inuu nacafiyo oo noo dhaafo haddii aad idinku garanaysaan dadka meesha fadhiya kolley culimana waa ku jirtaa dalabatulcilmina waa ku jiraan wax sawaabka khilaafsan haddaad garanaysaan oo idin caddahayna waa igu soo baraarushin kartaan insha allahu tacaala taa haddaan intaa kaga gudbo waxaan idin idin idinku naseexaynayaa wixii laydiin sheegay ee cilmi ah ee culimmadu muddadaas hawsha idiin socotay aada ka maqasheen ee ku camal fala cilmiga markaad dhegaysato manaafacaadkiisu waa inaad ku camal fasho oo waxaad maqashay aada ka faa'iidaysato nebigeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ilaahay ka magangeli jiray min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba anfacaynin oo ruux intuu maqlo uun aan waxba ka bedelaynin ilaahay baa laga magangala tabaaraka wa tacaala leanna taasi waxay keenaysaa in ilaahay uu addoonka u cadhoodo oo addoonka wax garanaya oo wax loo sheegay wixiina aan ku waana qaadanin oo aan fulinin markuu ogaaday kadib oo khilaafaayey waxay keentaa ilaahay cadhadiisa tabaaraka wa tacaala ayaa ka dhalata marka ilaahay tabaaraka wa tacaala ha idin waafajiyo in aad camal u bedeshaan wixii cilmiyaad maqasheen taas waa idinkula talinayaa waxaa kaloon idinkula talinayaa waktiga la joogo wakti sahlan ma aha waa waktulfitan awqaaddii nabigeenu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayuu ka mid yahay waa awqaaddii rasuulku sheegay sal alay wasalam inuu ruuxu hawadiisu la qumanaanayso ilaa heer uu gaadhayo inuu hawadiisa caabudo oo uu diin ka dhigtaba wixii uu naftiisu rabto diintiina uuba ku miisaamama wixii naftiisu rabtayo wuxuu jecel yahay sidoo kaleeto in ra'yigiisii iyo maskaxdiisii iyo dariiqiisuu la qumanaado iscajabiyo wixii isaga ka soo hadhayna ay la qalloocsanaadaan muxuu ahaayey iyo bakhaylnimo la adeecsan yahay oo la daba joogo xaaladaha noocaas oo kale ah iyo wadci noocaas oo kalea la joogaa wadci waxaa la joogaa nebigu uu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sanawaatun khadaacaad sanawaad aada dadka u khadeeca oo khadeeciddii iyo khayaansirtu badan tahay oo yu'tamanu fiiha alkhaa'in kii khaa'inka ahaa baa la aaminayaa wa yukhawanu fiiha alamiin ruuxii aaminka aha in la aamino ay ahaydna khaa-innimaa lagu xukumayaa kii muxuu ahaayey yacni waxa weeyaan cilmi iyo camal iyo diin lahaa waa waa la dul fuulahayaa mid muxuu ahaaye aan qiimo lahaynna waxbaa laga dhigayaa yacni wa tantiqu fiiha aruwaybida dad aan qiimo lahayn baa hadli buu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasaa nebigu wuxuu waxaa la weydiiyey oo ruwaybidadu maxay tahay rasuulka ilaahayo markaasaa wuxuu yidhi alrajulu taafi yatakalamu fii amri alcaama nin aan qiimo lahayn iyo ruuxaan qiimo lahayn aqoon ma leh alla kacabsi ma leh tadayun ma leh warac iyo xalaal miirad ma leh carab ilaashan ma leh mujtamaca dhexdiisa wax qiimiyo karaamo diineed kuma leh sharaf ma leh ruux wadiic oon qiimo lahayn ayaa wuxuu ka hadlayaa arrimihii caamka ahaa ee ummadda taabanayay masaalixda caamka iyo danaha caamka ah ee muxuu ahaayey ku soo noqonaya ummadda dib ugu soo noqonaya nabadgelyadii ummadda ee muxuu ahaayey masaalixdeedii caamka ahayd siyaasadeedii diinteedii arrimaheedii caamka ahayd buu ka hadlayaa waana nin safiihoo liito waay dadka noocaas oo kaleeta ah ayaa imaanaya buu rasuulka sal ly sl xaaladda noocaasaa imaanaysa xaaladii baa taagan xaaladii baa taagan oo qadaayaadkii muslimiinta waxaa cilaajinaya oo ka hadlaya dad aan ehelkeedii ahayn markii la yidhaahdo warkadaana hadda waxa weye waa kula dagaalamaya masalada xaaladdu markay halkaa gaadho cilmigii culimada laga haajiro cilmigii culimada laga haajiro oo cilmigii uu yani waxa weye ku dhowaado inuu qarsoomo baaba'o la fududaysto yani waxa weye loo arko waxaan qiimo lahayn xaaladda noocaas oo kale ah muslimiintii isku baloogaan oo iskhilaafaan dhiigooda banaystaan yani waxa weye xaaladdu waa xaalad fitno xaalad fitno wey xaaladda noocaas oo kalena waa la is ururiyaa waa la is ururiyaa lama dhex boodo lama dhex ordo markaad muxuu ahaayey aada shanta la gasho ayaduna tobankay kula geli man istashrafa laha tastashrifu ninkii muxuu ahaay u hanqaltaaga ayaduna way u hanqaltaagi ninkii usoo tillaabsadana way usoo tillaabsan kii usoo tillaabsada way usoo ordi intaad u gasho in ka badan bay iyaduna kuu soo gelaysaa akhiiranna waxaa laga yaabaa inaad sidaa ku tagto ama aada baraarugto mar aad wax badan fasaadisood hallaysay inaad baraarugtaa dhici karaysa ha la is uruuriyo oo xaaladda ha la is uruuriyo oo carabka ha la ilaashado oo xubnaha ha la ilaashado oo mawaaqiftaada ilaasho oo sida nabigu sheegay sal lla lay wasalam khud maa tacrif wadac maa tunkir wixii aad garato oo cad oo mabaadi'da waaweynee shareecada qaado wixii aad inkirto kula qumanaan waayo qalbigaagu ku degi waayana isaga tag xaaladdan xaalad lays uruuriyo weeye khaasatan haddii aad tahay ruux aqoontiisa iyo garashadiisa iyo khibraddiisa iyo waayo aragnimadkiisu ayna ku filayn hadday haddaad tahay yacni waxa weeye haadaan ha ka dhicin ummaddana haadaan ha ka ridine is uruuri masaladu waa masalo diineed masaladu waa masalo aakharo masaladu waa masalo qabri masaladu waa masalo qiyaamo masaladu waa masalo naar iyo janno masalo lagu khimaari karo maaha masalo lagu khamaari karo oo waan iska tijaabin la dhihi kara maaha ceel salkii lagama war doono masaa-ishan masaa-il lagu khamaaro maaha inaad is uruurisaan oo aad alla kacabsiga ku dadaashaan oo diinta ku dhegtaan oo ilaahay loo noqdo tabaaraka wa tacaala ummadda masaalixdeeda iyo danaheeda caamkaana loo daayo dadkii ehelka u ahaaya ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyey sidaa haddii loo kala dameeyo la ismaqlo wax weyn weyn waxaan idinkula talinayaa midnimada ku dadaala midnimada ku dadaala furqada iyo khilaafkana ka fogaada maraakista islaamka ee muslimiinta matalaya ee ay ku tukadaan ee dacwada ku faafiyaan ee carruurta iyo ilmaha ku ilaashadaan ee inta soo hadhay ee meeshaa ku soo hadhay inta badbaadaysa ay tahay maraakista ha la ilaaliyo maraakista ha la waardiyeeyo maraakista ha laysu taago masaajidda ha la ilaaliyo khilaafka ha laga daayo yaan lagu muxuu ahaaye iyadii la iskhilaafsiinin iyadii yaan la iskhilaafsiinin khilaafna yaan laga abuurin haddii cadow iyo gaalo soo maagtana yaan laga cararin hala difaaco yaan laga cararin hala difaaco ee muxuu ahaay ummaddana yaan lagu dirin masaajidda iyo maraakista yaan lagu dirin markii masaakijid masaajidda iyo maraakiista farta lagu fiiqo oo muxuu ahaaye qoraallo laga sameeyo oo webseedyada lagu caayo oo muxuu ahaayey yacni waxa weeye dadkii masaajidii iyo lagu diro culimadii shaki ma laha meeshaas balaayo balaayo weyn baa ka soo socota xaggey aadaysaa wey ummaddan markaa masaajidda ku dirto oo aad culimadii ku dirto ood maraakiista ku dirto xaggey aadayaan wa masaajidda usoo carara oo inta meesha aad joogtaan waa inta aad sahay qaadanaysaan waa inta aad xayndaab badbaada ku jirtaan waa inta aad aakhare iyo diin iyo aada u dhowdihiin waay masaajidda ilaaliya oo midnimadiina ilaaliya oo culimada ku xidhnaada badbaadada ummaddu waa culimada rabbaaniyiinta ee alla yaqaana ka baqa alla kacabsigiiyo waraca ku darsaday kuwaasi ninka ku xidhan baana badbaadi kuwaasi ninkii ka leexday waa nin lafcad toobin ku haya waa nin lafcad toobin ku haya muxuu ahaayey khatarna ku jira masiirkiisiiyo aayahiisuna ma sahlana meeshuu ku dambayn doono sidaas daraaddeed midnimada iyo iswada socodka iyo iskaashiga iyo culimada iyo ducaadoo lagu xidhnaado iyo masaajidoo la ilaashadoo la waardiyeysto iyo idinkoo ku soo xidhma iyo sidoo kaleeto waxaas aan sheegahayoo dhan deegaamada iyo dhulkaad joogtaani waa noocuun muxuu ahay la dhihi karo waa uun dhiigjoojin waa uun nooc dhiigjoojina iscaafaad wey waxoogaad waa waa gurmadka degdegaa wey laakiin xal nihaa'iya ma aha xalka nihaa'iga kama dambayntaa waxa weeye ilaahay tabaaraka wa tacaala meel khayr qabta hayna geeye diinteennana allah inoo xifdiye inaad mar walba aadan ka daalin inaad xal raadiso meeshan meel diintaada u dhaanta oo ilmahaaga u dhaanta oo aakhiradaada u dhaanta mar walba inayna fikirkaaga ka bixin ood raadisood baadi goobto meel alla meeshii kuu dhaantana aada aado ama waddan kaleoo gaala ha noqdo ama waddan islaam ha noqdo waa xalka nihaa'igay noqon kartaa waxaa kaloo dhan waxa weeyaan waa waxoogaa uun waxoogaa uun biyo kusaysayr waay waxoogaa uun muxuu ahaaye dabdamis unbay noqon karaysaa arrimahaasi ayaan idiin dardmaanaya alla ka cabsi tabaaraka wa tacaala nabigeenna noo dardaaran markii la yidhi wuxuu yidhi waxaan idiin dardaarmayaa laba qodob buu yidhi muxuu ahaayey qodobka koobaad alla ka cabsi waa manhajkiiyo dariiqa yani shareecada ku toos qodobka labaadna assamcu wataaca ismaqla oo isyeela ismaqla oo isyeela umanaan ismaqal lahayn oon isyeelid lahayn oo kala dambayn lahayn oon wada tashi lahayn oo koodii waxqabada oon xiniyaha qaban balaayadana haysato wa a koodii waxqabad ah kooda wax kartida leh kooda cilmiga leh kooda muxuu ahay caqliga leh kooda wax qabanaya kaasaa ugu daran hareerahaa la qabsan isagii baa la nidiye jebin wuxuu dhisay baa la dumin khalaas wax dambana la dhisi maayo meel kastoynu joogno dabeecaddaasaan leenahay inaan ismaqalloon kala dambayno ruuxu wuxuu khaldana si tartiiba loo soxo wixii uu ku saxsanyana lagu taageero wixii dhisanna la sii dhiso inta dhisanna la ilaaliyo wixii ka maqanna lagu dhammaystiro wax dhisan aan la duminin fikirkaasaa la doonayaa bisaylka inaan yeelanno inaan ismaqalloon kala dambayno waa qodobka labaad ee nebigu inoo dardaarmay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrimahaasaan idiin dardaarmayaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanayaa idinka iyo annagaba inuuna xifdiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala diinkiisa nagu xifdiyo oo nagu noolaysto oo nagu dilo khaatumadana ilaahay noo hagaajiyo tabaaraka wa tacaala allah fitanka hanaga xifdiyo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala hanaga ilaaliyo midda qarsoon iyo midda muuqataba ilaahay hanaga xifdiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa cilmi naafica iyo camal saalixa inuuna siiyo wixii fitnaana ilaahay naga ilaaliyo tabaaraka wa tacaala allah waxaan weydiisanaynaa inuu quluubtanada khayrka jecelaysiiyo quluubtanada isu dumo oo midnimo ilaahay na siiyo qabyaalada ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo qurunkeeda iyo qashinkeeda naga saaro mabaadi'da iyo afkaarta khariban ilaahay naga ilaaliyo ilaahay nagu dilo naguna nooleeyo dariiqii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aanka iyo sunnadu tilmaameen iyo dariiqii salafka iyo saxaabada alle inuuna fahansiiyo kadibna ku dhaqankeedana waafajiyo wixii khilaafsanna alla naga ilaaliyo tabaaraka wa tacaala baan weydiisanaynaa si gooniya waxaan illa tabaaraka wa tacaala idin weydiinayaa meesha aada joogtaan iyo khataraha idinku haysta ilaahay inuu idinka badbaadiyo tabaaraka wa tacaala oo ilmihiina idiin xifdiyo oo diintiina idiin xifdiyo oo guryihiina idiin xifdiyo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala idinkoo bad qaba oo nabad qaba ilaahay tabaaraka wa tacaala idin dilo muxuu ahaayey geeridu waa xaq meeshii ilaahay ugu talagalay meeshaa meel idiin dhaantana ilaahay tabaaraka wa tacaala idin tuso idinna waafajiyo tabaaraka wa tacaala ayaan idiin weydiinayaa khaatumadana alla inoo wada hagaajiyo arrintaasaan ilaahay weydiisanaynaa khitaamkana ilaahay waxaan weydiinayaa tabaaraka wa tacaala dhulkii aan ka soo jeednay ee ummadda soomaaliyeed ay u dhalatay ee ay ka timid ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu u dejiyo nabad inuu siiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala dawlad islaam oo khayr qabta ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu u dhaliyo diinta islaamka iyo shareecada islaamka ku dhaqda dhiigooda kala badbaadisa walaalaysa qabyaalada iyo qashinkan ka dhex saarta gaalada iyo inta xumaanta nala doonaysa iyo inta la socota ee la adeegatay la aqdaamatana ilaahay tabaaraka wa tacaala sharkooda inuu ummadan ka qabto ayaan ilaahay weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala aad baad u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran ilaahayna haynaga aqbalo tabaaraka wa tacaala baaraka allahu fiikum wataqabal allahu mina wa minkum وأحسن إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل المحاضرة إن شاء الله أنت سكوكت الشيخ وفتحيه هاي إلى خير هكسي الشيخ marka waxaa idinku codsanayaa sheekhu waa insha allah salaadu aadaya wax yar inaan sawiro iclaan yar iyo waxyaabo yar baan idinku baraarujinaya sheekh waa fasaxantahay jazaaka allahu khayr sheekh maxamed
jazakum allah khayr